alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin sala allahu cala nabiyina muxamadi wacala aalihi waasxaabih ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay subxaanahu wa tacaala in fara badan kitaabkiisa wuxuu ku sheegaa tusaalayaal wax ku qaadasho leh oo u yeelo nolosha qofka bani aadamka iyo adduunyada inta uu joogo waxaynu sheegnay khudbaddii hore tusaale arrintaasi ku saabsan dad ay dooni kula caariday meel jasiirada oo beero webiyaal iyo durdurro iyo qurux badan leh macaadin iyo waxyaabo qaaliina ay yaallaan seerana uu ku yaallo boqor uu leeyahay mid dadkaasi had iyo jeer aale baraarujinayaana uu joogo kaasoo leh wakhti kooban baad joogaysaan habeen iyo maalin qof walloba wixii ku anfacaya ka qaado seerahana iska ilaaliyo haw dhowaanina waxaynu tilmaannay dadkii jasiiradaasi ku degay ee warbixinta noocaasiya laga siiyey saddex qaybood oo ay yeesheen kuwa wakhtigoodii oo dhan ku bixiyey wax anfacaya meeshaasi inay ka qaataan kala xushay oo naqaystay macaadinta iyo jawaahirta u qaalisan mar kasta oo naftoodu ay ugu yeedho raaxa iyo nasashana naftooda kuwaaniyo xusuusiya wakhtigu inuu kooban yahay wakhtiga meesha la joogaya inuu aada u kooban yahay geediguna inuu dhow yahay waxa meesha yaallaana inuu yahay wax qaali ah oo meesha lagu socdo haddii lala tago aada loogu intifaacayo qaarkoodna inay u jeesteen raaxa adduunyo iyo daawashada dhaldhalaalka iyo quruxda meeshaasi taalla kuwo kalena inay jabsadeen seerihii boqorka oo waxyaabihii laga mamnuucay halkaa yaallay faraha ay la galeen wakhtigii markii la gaadhay ee war lagu siiyey meesha in laga dhaqaaqayo qof walba waxaa la yidhi wixii aad meesha ka urustay soo qaado xataa kuwii seeraha boqorka jabsaday wixii loo diiday faraha la galay soo xambaarta baa la yidhi waxay boqorkii la hortegeen dhammaantoodba wixii meesha ay ka qaateen mid walbana waxaa lagu abaalmariyey wixii uu sababay wixii halkaasi uu kala tegay jasiiradaasi horta waa adduunyada bani aadamka adduunyadu uma aha guri rasmi ah waynu ognahay asalaaan halka ilaahay uu dejiyey nebi aadam iyo hooyadan xawaa inay ahayd jannada waxaa kaleynu ka dheregsannahay sababta looga soo saaray inay ahayd khalaf iyo khalad iyo gef ka dhacay oo ilaahay subxaana wa tacaala markii dambe uga toobad keeneen adduunyada ayaa la keenay oo ay ku tarmeen oo ay ku tafiirmeen ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada wuxuu u keenay inuu imtixaamo oo addoommuhu ay ku kala baxaan maalmaha koobana ay joogaan qaybaha aynu sheegnayna ay u qaybsamaan insaanku intuu adduunyada joogo waxa uu ka dhigan yahay qofka addoomtu ay kula caariday jasiiradda oo qof musaafirah mar socod buu ku jiraa haddii meel u degana meeshaasi qariib buu ku yahay waageeni buu ku yahay nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam tahayna xusuusiyey oo yidhi se bukhaari wariyey kun fi dunyaa kaannaka qariibun aw caabiru sabiil adduunyada inta aad joogto waxaad u dhaqantaa siduu u dhaqmo qofka qariibkaa ee waddankiisi meel aan ahayn jooga taladiisu ay tahay inuu ka sahay qaato safarka u diyaar garoobo waddankiisii dhabta ahaana uu ku noqdo wax fiicanna ula tago amaba se qofka wadahayaha ah meel laba aan deganayna socdo meel hadduu ku yaro nastana go-aankiisu uu yahay meesha hore inuuga sii socdo adduunyada saasoo kale ku ahaada buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida uu sheegay cabdullaahi binu mascuud wuxuu ku seexday salli amacaw rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa ayay ku sawirantay arrinta noocaas iyo saxaabadu way dhibsadeen wuxuuhi ibnu mascuud qulnaa yaa rasuula allah low itakadnaa laka wiaa'an rasuulka ilaahayow firaash haddaanu kuu samayn lahayn way fiicnaan lahayd faqaala maa lii walidunya anigiiyo adduunya maxaana kala galay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa ana fi dunya ilaa karaakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha rawahu tirmidi anigu adduunyada waxaan ku ahay dadkao dhammina saasunbay ku yihiin sidii qof socdaal ah oo geed hoostii harhsaday si uu ugu yaro nasto kadibna safarkiisii sii watay oo geedkaasi ka dhaqaaqay oo ka tegey xadidista loo xadiyey dadka jasiiraddaasi ku degay muddada ay joogayaan ee weliba lagu xadeeyey habeen iyo maalin waxay daliil u tahay cumriga adduunyadu sidau u gaaban yahay weliba ummadda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam adduunyada inta ay joogaysaa sida ay u yar tahay weliba qof walo ummadda ka mid ah cumrigiisu fii haadihi dunya adduunyada intuu joogo sida uu u kooban yahay ummadaha ummadda nebi maxamed ayaa adduunyada inta ay ka soo gaadheen ay ugu yar tahay dadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dirayna cumrigoodu waa ugu kooban yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adduunyada gebigeedaba cumrigeeda wuxuu ku tusaaleeyey maalin qura waa sida ay u kooban tahay marka loo eego inta aakhire la joogayo waxaanu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu maalintaa intay ka soo gaadhay inay tahay casarliiqa iyo inta ka dambaysa wuxuu imaamu axmed ku wariyey musnadkiisa bisanadin saxiix anu nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal lam yatabaqa min addunya fima madaa minha ila kamaa baqiya min yowmikum hada fima madaa minhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduunyada intii tagtay iyo inta hadhay marka la ysu eego inta hadhay waxay ka dhigan tahay maalinkiinan inta ka hadhay saxaabadii buu la hadlayaa marka loo eego maalinka inta ka tagtay wa kaanat ishamsu calaa ru'uusi aljibaal awshakat an taqruba buu ihi saxaabi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkaa hadalkaa markuu lahaa qoraxdu liiqa ayay dhigtay inay dhacdo ayay ku dhoweyn macnuhu waa maxay maalinka inta ka hadhay sida ay u yar tahay marka loo eego inta ka tagtay ayaa adduunyada cumrigeeda inta ka hadhayna ay u kooban tahay marka loo eego inta ka tagtay ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu in badan ku sheegay xaqiiqada noocaasi ah waa cumriga adduunyadu inuu aada u kooban yahay dad badan oo adduunyada jooga intanay nool yihiin ma dareensana marka ay naftu ka baxdo markuu qiyaamuhu dhaco ee ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyo ayay xaqiiqada noocaasi hor timaada ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka warramaya bani aadamkii qaala kam labithtum fi lardi cadada siniin weliba waa kuwii adduunyada intii ay joogeen fursadda aan ka faa'iidaysan sanada intee leeg baad dhulka joogteen baa lagu yidhi oo cumrigiinu inteebuu gaadhay qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm soo ma arkaysa waxaa laga yaabaa siddeetan sannood sagaashan sannood lixdan toddobaatan konton inay adduunyada joogeen laakiin markay aakhiro tegeen adduunyada cumrigeedu siduu u gaabnaa ayay dhab ahaan garteen oo waxay yidhaahdeen maalin ama maalin gelinkeed baanu joognay fas'al ilcaadiin kuwa wax xisaabiya weydii wa yowma naxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacatan min annahaar ilaahay wuxuu tilmaamay yowma alqiyaama addoomaha marka ilaahay lasoo hortubo inay xaqiiqadii hor imanayso waxay ka dhignaanayaan sidii aanay adduunyadii joogin saacad ama wakhti kooban oo maalin ka mida mooyaane weliba waa dadkii fursadda dayacay kuwii kale laftoodu cumriga adduunyadu inuu koobnaa waa garanayaan labadubana waxay jeclaysanayaan in adduunyadii dib loogu celiyo kuwii wanaagga soo sameeyey si ay wanaagga usii kordhiyaan kuwii wax khalde ee xumeeyeyna si ay u toobad keenaan xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima taraktu midkood markay geeriduu timaaddo wuxuu leeyahy cumrigii dheeraa waa ilaabayaa ilaahayow dib ii celi si aan camal wanaagsan u sameeyo oo kii aan dayacay ah waxa laala waxaa jasiiraddaa yaallaa jasiiraddu waa adduunyadiisaynu sheegna eh oo beero basaatiin webiyaal durduro qurux iyo dhalaal waa ziinatu alxayaati addunya alatii taguru sufahaa min ahliha waa dhaldhalaalka iyo quruxda adduunyada taasoo degta dadka aanu caqligoodu buurayn garaadkooduna aanu dheerayn ilaahayna subxaana wa tacaala addoomihiisa waa uga digay adduunyada dhaldhalaalkeedu inuu dago oo uu ka mashquuliyo safarka ay ku jiraan iyo usahay qaadashadiisa iyo halka ay u socdaan hagaajinteeda iyo dhisitaankeeda iyo qurxinteeda falaa tagurannakum alxayaatu dunya walaa yagurannakum billahi algaruur ilaahay wuxuu ihi isagoo adduunyada tusaalaheeda inoo caddaynaya inamaa mathalu lxayaati dunya kamaa in anzalnaahu min asama tusaalaha adduunyadu waxa uu ka dhigan yahay biyo aanu samada ka keenay biyaha samada waynu ognahay ka yimaadaa soo degitaankoodu iyo di'itaankoodu bilow buu leeyihi dhammaadna waa leeyahy roob iska socdaa uma jiro waynaga aragnay adduunyadu waa sidaa bilow bay lahayd dhammaadna way leedahay adduunyadu waxaa kalaynu ogsoonnahay biyuhu inta ay sii jiraan ee ay joogaanna way kooban tahay waxaa biyo berkada gala waxaa balliyo gala waxaa dhulka quusaa weligoodba ma jiraan waxay ku dambeeyaan inay guraan oo ay dhammaadaan roobka dambe ayaa haddana biyo kala keena adduunyaduna saasay u dhammaanaysaa waxaa kale inu ogsoonahay biyuhu hadday qadarkooda dhaafaan oo aada ay u farabataan inay wax xumaynayaan ay halaagayaan adduunyaduna waa sidaasi oo kale waxaa kale inu ogsoonnahay qofku biyaha hadduu ka isticmaalo intuu uga baahan yahay in ka badan inay biyahaasi dilayaan oo ay halaagayaan adduunyaduna waa sidaasi oo kale wuxuuhi ilaahay faاkhtalطa bihi nabaat اlard mima yaأkulu الnaas wاlancaam xatى ida akhadت اlarضu زukhrufaha wazayanat wadana ahluha anahum qaadiruuna calayha ataaha amruna layla aw nahaara fajacalnaha xasiida kan lam tagna bاlأms ilahay wuxuu yihi biyihii waxaa ku soo baxay nabaat lard geedaha nooceedu ay kala duwanan dhulka ka baxa kuwa dadku ay cunaan kuwa ay xooluhu cunaan waa isla oogsaday nabaadkaasi ilaa dhulkii uu noqday midaadu qurux badan waxyaabihii dadku ay beerteen baa ka mid a waxay aada u rajaynayeen waxa ay beerteen iyo midhaha kale iyo inay ku intifaacaan oo u soo go'o adduunyada xaaladeedu waa sidaa waxa yaalla waxyaabo dadku ay ku intifaacaan waxyaabo xooluhu ay ku intifaacaan oo aada u tiro badan iyo waxyaabaha nafci lahayn intaba kaa nafciga lahayn iska daaya kaa lagu intifaacayaa cumrigiisu intuu gaadha geedaha iyo caleenta iyo quruxdaasi intay sii jirta muddo kadib waxay noqotaa mid qallasha oo dabayshu ay riixido geedihii quruxda badnaana waxay u ekaadaan qoryo qallalan oo taagtaagan oo kale adduunyadu waa sidaas si kastoo ay u qurux badan tahay saasay u dhammaanaysaa iyadoo qurux badan baa adiga lagaa dhex qaadaya iyada oo qurux badan ayuu amarka ilaahay u imanaya markaasay baaba'aysa yididiiladii iyo rajadii qofka bani aadamka ee adduunyada uu ka qabay xooluu haysto beeraha uu beerta waxaasoo dhami way soo afjarmayaan amarkii ilaahay baa imanaya oo isagaa laga qabanaya adduunyadan ama adduunyada lafteedii baa ilaahay subxaana wa tacaala uu rogaya waxay u ekaanaysaa sidii beer la goostay iyo bal la jaray oo kale sidii oo shalay aanay meesha waxba ku olinba kadalika nufasilu alaayaati liqowmin yatafakaruun tusaalahaasi waxaa loo yeelayaa oo loo sheegay qofka caqliga lihi inuu fikiro oo waxuu ku qaato oo adduunyada aanu isku ilaabin oo aanay ka mashquulin aakhira iyo usahay qaadashadeeda iyo la kulanka rabbi subxaana wa tacaala waxaa yaalla jasiiradda dhagaxaan qaaliya macaadin dahab iyo fido iyo noocyo kala duwan lihi waa iimaanka iyo camalka saalixa ah oo wixii laynoo abuuray adduunyada inta aynu joogno inaynu ka shaqayno si uu sahay aakhiro inoogu noqdo ilahay baa hi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaata sahayna waxaa u khayr badan oo u nafci badan ataqwa alcamal bi hada diin addoonku diinta inuu ku camal falo u ku dhaqmo waqaala allahu tacaala man camila saalixa min dakarin aw unha wahuwa mu'min falanuxiyana xayaatan ayiba qofka sameeya camal wanaagsan isagoo iimaana leh nolol wanaagsan baanu ku noolayn doonaa walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun aakhirana waxaa wanaagsana uu sameeyey ajarkiisa iyo abaalmarintiisa wuu heli doonaa sabirka ay u sabreen ururinta macaadinta dahabka iyo dhagaxanta qaaliga ah ee naftooda ay ka ilaaliyeen caajiska iyo wahsigu waa jihaadka ay tahay qofka muuminka ahi naftiisa inuu la galo si ay sahay wanaagsan uga qaadato adduunyada ilaahay baana subxaana wa tacaala cidda sidaa yeesha ammaanay wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin ilahay baa ina amray subxaana wa tacaala cibaadada ilaahay aynu caabudayno inaynu u sabirno rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma fastabir licibaadatii ilahay facbudhu wastabir licibaadatii ilahay wuxuu yihi waa rabbiga samooyinka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa ilaahay caabud cibaadadana u sabir sabirkaana caaqibadiisu aad bay u fiican tahay seeraha boqorka ee jasiiradaasi ku yaallaa oo waxa ilaahay addoomihiisa uu ka mamnuucay oo u diiday xaaraan iyo macsiyo iyo amarka ilaah oo la khilaafo ah nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam yidhi alaa wa ina xima allaahi maxaarimuh ilaahay subxaana wa tacaala seerihiisu aanu ogolay in loo dhowaado oo waxa addoomihiisa u diiday ee uu ka mamnuucay qofka macaasida sameeya waa qof seerihii boqorka intuu jabsaday ku ciyaaray wixii yaallayna gacmaha la galay nihaayadiisuna waxay noqon doontaa si maxkamadda loogu horgeeyo wixii meeshaa uu ka qaatay ee mamnuuca ka ahaa sida tuugta loogu xambaariyo waxyaabaha ay xadeena maxkamadda loogu horgeeyo in waxyaabahaasi maxkamadda ilaahay subxana wa tacala lagu horgeeyo yowma alqiyaama isagoo xambaarsan buu ilahay hortegaya walayaxmilunna afqaalahum wa afqaalan maca afqaalihim waxaa su-aadu culus baa dhabarka loo saaraya dadka ay lumiyeenna dembiyadoodii baa dhabarka loo saaraya iyadoon iyagana waxba laga nuqsaaminahayn ogeysiiska la siiyey ama taa horteed qofka had ya jeeraale baraarujinaayay dadka jasiiraddaa jooga ilaa war wakhtigu waa dhow yahay cumriguna waa kooban yahay war waxa wanaagsan ka gurta meesha waxaan idin anfacayn waxba aan tarayna ku mashquulina ha iskuna ilaabina seerahaana ha u dhowaanina waa ambiyada iyo rususha ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu soo diray ee wanaagga faraya xumaantana uga digaayey waa dadka ducaadda ah ee had ya jeeraale dadka wanaagga ugu yeedhaya aakhirana xusuusinaya uguna baaqaya aakhira inay usahay qaataan adduunyadana inaanay isku ilaabin waxaa hadhow culaysinaya waxba aanu tarahayna adduunyada inta ay joogaan inaanay ku mashquulin wakhtigoodana aanay ku bixin ogeysiiskan dadka la ogeysiiyey wakhtigii jasiiradda laga guuraayay in la gaadhay waa geeridoodii qof waliba maalin buu adduunyadan ka tegi doonaa kullu nafsin daa'iqatu lmowt geeridu dadka adduunyadan ay ka rartaa caalamkaloo barzakh la yidhaahdo oo abaalmarintu nooc ay tahayba ay ka bilaabanto ayay geeridu dadka u rartaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay geeri dabadeedna qof walba waxaa lagu abaalmarinayaa geerida horteed wixii uu samaynayey geeriduna wakti go-an bay leedahay waana arrin ilaahay siro a innaga inaga qarsoon laakiin ilaahay wuxuu laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun wakti yaroo kooban kama soo hormari karta geeridooda kamana dibdhici karto waa ajal musamaa waa wakti la mudeeyey oo magacaaban oo inaba aan isbedelahayn ilahay baynu subxana wa tacala weydiisan an yuwafiqana likuli khayr waan yakfira lana kula denbi waan yuslixa axwaalana waaxwaal almuslimiin aqulu qawlii hada wastaqfir llah lii walakum alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aalimiin waxaynu sheegnay dadkii jasiiraddaasi ku degay markii markii waktigii loogu talagalay uu ka dhammaaday in meeshaasi laga kaxeeyey lana horgeeyey boqorkii boqorka la horgeynaya waa ilaahay subxana wa tacaala khalaa'iqda o dhan yowma alqiyaama ilaahay baa subxaana wa tacaala lasoo hortubi doonaa yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin weeye yowma alqiyaama maalinka dadka oo dhami ilaahay subxaana wa tacala ay hor istaagi doonaan yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya khalaa'iqda oo dhan acmaashoodii khayr iyo shar iyagoo xambaarsan ilaahay baa loo bandhigayaa mid iyaga ka mid ah ama camalkooda wax ka mid ah oo maalinkaa qarsoomayaana ma jiro wa yowma tubla saraa'ir waa maalinka dadka wixii sirta u ahaa ay qarinayeen la muujin doono oo lasoo bandhigi doono wa curiduu calaa rabbika safa iyagoo safaf u taagan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala loo bandhigay oo la hortubay laqad ji'tumuuna kamaa khalaqnaakum awala mara ilaahayna wuxuu ihi waxaad timaadeen idinkoo ah markii u horraysaanu idin abuuray sidaad ahaydeen dhar xidhani kuma jiro waa wada aradan yihiin qaawan yihiin mid kaba xidhani kuma jiro wada cagaagan yihiin jirkoodu wuu dhammaystiran yahay oo sidii ay ku dhasheen haba yaraatee wax ka maqani ma jirto ilaahay subxana wa tacaala marka la horgeeyo ilaahay wuxuu weydiinayaa maada ajabtum lmursaliin rusul iyo culimo dhaxashay ayuu ilaahay dadka u diray intaaba dadka waa u yeedhayeen wanaagga waa farayeen xumaantana waa ka reebayeen xaalado meelo iyo wakhtiyo kala duwan maxaad ugu jawaabteen ma ajiibteen wixii wanaagsana idinku yeedheen ma yeesheen wixii xumaa idinka yeedheenna ma ka tagteen oo ma ka fogaateen maadaa kuntum tacmaluun meeshaa intaad joogteen xaalkeeda laydin caddeeye in laydiin qarin iyo waxa ka dambeeyaba maxaad samayn jirteen buu leeya ilaahay subxana wa tacaala halkaasay addoomuhu ku qaybsamayaan kuwo kutubtii camalkooda wax wanaagsan ka hela kitaabkooda midigta laga siiya oo aada iyo aada u farxa fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinin fa yaquulu ha umuqra'u kitaabiya kitaabkiisii waa calaamo tusinaysa inuu imtixaankii ka baxay oo uu guulaystay kitaabkiisii ka midigta looga dhiibaa hooyo akhriya buu odhan doonaa innii danantu annii mulaaqin xisaabiya waxaan yaqiinsanaa xisaabtayda inaan la kulmi doono taasaana kaliftay inaan u diyaargaroobaan u sahay qaato fa huwa fii ciishatin raadiya nolol raalligelisa ayuu ku sugan yahay fii jannatin caaliya jannaduu meel sara ka galay qutuufuhaa daaniya midhaheeda goosashadoodu waa dhowdahay kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi layaami alkhaaliya wataa natiijadii cuna oo caba oo raaxaysta waxaa sabab u ah raaxadaas iyo wanaaggaasi aada la kulanteen maalmihii tegey wixii aada samayseen aada horumarsateen wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaali qofkii kitaabkiisa looga dhiibay bidixda waa kii fursadda aan ka faa'iidaysan fa yaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya alla kitaabkan inaan laysiiyeen baa fiicnaan lahayd walam adri maa xisaabiy ah oo markaan dhintay aan layba soo saareen oo xisaab baanaan is aragneen yaa laytaha kaanat alqaadiya alla geeridii igu dhacday adduunyadaan kaga imi miyay gebagabadeeda iyo nihaayadeeda noqoto oo midaan nolol dambaba aanay ka dambayn miyay noqoto maa aqnaa canii maaliya waa taa maanta xoolii maxay ga tareen wuu cunayey wuu cabayey ilaahay buu ku caasiyey subxaana wa tacaala waxba kama kama dhigan aakhiro ma horumarsan ilaahay subxaana wa tacaala uguma dhowaan maalkii nooca ahaa maalinka waa kaa ka murugoonaya leh xoolahaygi maxayga tareen halaka canii sultaaniya madaxtinimo iyo hogaamin wixii aan haystay way iga baabaaday maanta waxay ii taraysaana ma jirto bal waxay u badan tahay addoonkii ilaahay aan ka baqin inay dhibaato ay u soo jiiday ayuha almuslimuuna cibaad allah xaaladaha noocaasi bayna sugaya maantaynu adduunyada joognaa fursaddaa qaaligaa maanta qofka nooli waa haystaa khalad iyo gaf waxaynu gallay ilaahaynuga toobad keenno goor ay geeridu iman doonto meesha laynaga kaxayn doono garan mayno aynu sahay qaadanno sahay qaadashadana nafta aynu kula jihaadno isla markaana aynu ku sabirno naftana xaqaa'iqda noocaasiya mar walba aynu xusuusino si aanay adduunyadan isugu ilaabin allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba annar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات اللهم علم جاهل المسلمين واهد ضالهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد